kulanti wanaagsan halkani waa dalsan ku soo dhowaada qodobada ugu waaweyn warka subax laamaha amniga dowladda soomaaliya oo gacanta ku dhigay shabakad dhac u geysan jirtay shacabka degmooyin qaar ka tirsan muqdisho maxkamadda ciidamada qalabka sidoo go-aan ka soo saartay dilalka aanooyinka qabiil ee ka dhaca gobolka shabeellada dhexe diyaarisana ciidamo gaar u ah kadib baaqii nabadee cadale saraakiisha ciidan uu hogaaminaya wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka oo kulamo ka bilaabay magaalada kismaayo oo ay gaareen shiro ay ka qaybgaleen wasiire ka tirsan dowladda soomaaliya kuwa maamul goboleedyada oo ka dhacay muqdisho loogana hadla caawinta dadka soomaaliyeed iyo dowladaha soomaaliya iyo imaaraadka oo ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dal iyo garabsiinta soomaaliya xilligan
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trig iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trg iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale kulanti wanaagsan waxaad ku soo dhowaataan qodobadii aad maqasheen iyo kuwo kale oo ayna gudagalna waa labaatan iyo toddobada bisha kow iyo tobnaad laba kun labaatan iyo labo haddii ah aynu ku bilowno booliska soomaaliya ayaa qaar ka mid a degmooyinka magaalada muqdisho waxa ay kusoo qabteen shabakad dadka xilliga habeenkiia dhacka u geysan jirtay sida ay soo saareen booliska soomaaliya ciidanka booliiska soomaaliya kadib howlgallo xalay ay ka sameeyeen meelo kamid a magaalada muqdisho ayay kusoo qabteen rag hubaysan oo wata mooto bajaaj kuwaas oo la sheegay inay dhacgeysan jireen waqhtiyada habeenkiia qoraal kasoo baxay ciidanka waataliska booliiska soomaaliya ayaa lagu sheegay in howlgalkan oo cabasho ka timid shacabka islamarkaana intaasi kadib howlgallo ay sameeyeen ciidanka ay gacanta kusoo dhigeen kooxahaas hubaysnaa oo watay baskoolado midiyo iyo qalabyo kale laguna qabtay degmada warta nabadda ee gobolka banaadir abbaara afartii fiidnimo ee xalay ayaa ciidanka booliiska soomaaliya saldhigga booliiska degmada warta nabadda waxaay waaxda barwaaqe xaafadda xamarjideed gacanta ku dhigeen mootobajaad taas oo lagu eedeeyey taas oo ay wateen dad geysan jira dhacyo kala duwan islamarkaana cabasho ay ka timid shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan xaafadahaasi kadib booliiska u suurta gashay inay soo qabtaan taliska booliiska soomaaliyeed ayaa sheegeen mootadaasi isla xalay fiidkii hore ay dhac ka geysteen xaafadda daali ee degmada howlwadaag kadib markii bulshada ay ku gacan siiyeen baaritaan ay sameeyeen ciidankana lagu guuleysta in lasoo qabto ugu dambeyntii booliiska ayaa shacabka ku wargeliyay inay la socdaan howlgallada lagula dagaalamayo burcadda hubaysan iyo xubno ka tirsan al-shabaab sida ay u dhigeen ciidanka hadalkooda islamarkaana falalka amni darre ka geysta muqdisho dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay shacabka ku nool degmooyinka gobolka banaadir ayaa ka cabanaya kooxa burcada oo dhac u geysta kuwaas oo qaarkood dilaya taasi oo keentay in booliiska soomaaliyeed ay joojiyaan xilliga habeenkii ee mootooyinka shaqey jiray markii la gaaray lixda saaca habeennimo markaana maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa go-aan ka soo saartay dilalka aanooyinka qabiil la xiriira ee qeybo ka mid a gobolka shabeellada dhexe ka dhaca diyaarisana ciidamo gaar u ah kadib baaqi nabadda ee cadale wariyeen abuukardayaha cadale ku sugan ayaa warkan soo diray
gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya korneel xasan cali nuur shuute oo telefishinka dalsan kula hadlay magaalo xeebeedka cadaleh ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegay in maxkamadda ciidamadu ay fulin doonto waajibaadka kaga aadan howlaha ka soconaya gobolka shabeellaha dhexe gudoomiye shuute waxa uu sheegay in maxkamadda ciidamadu ay diyaarisay ciidamo gaara oo la dagaalama isbaarooyinka sharci darrada ah ee kusoo badanaya gobolka shabeellaha dhexe iyo sidoo kale shakhsiyaadka ku howlan hurinta colaad beeleedyada ah ee ka soconaya gobolka shabeellaha dhexe lagu helay isoo dhibaateynaya dadka oo la qabtay inaysan dib dambe uusan ugu soo laaban deegaanka inay ciidan yihiin maaha waa inay jiid yihiin oo ay la mid yihiin kuwa markii oo lasoo saaro labada baaq oo golahan kiisaska ka dhaca way u diyaargarowda arrintaasi xeeraha walaalaha ah
waxkamadda ay kala shaqeeyaan horumarinta howlaha waxaana uu sheegay in qofkii markaasi la mid ah dagaalamayaasha al-shabaab laguna fulin doono xukunno adag sida guddoomiyuhu uu sheegay qabiil ma leh waxaa burcad dhinto waaye ma aha dhintay dadka deegaanka shareecada islaamka waafaqsan qaraarka waafaqsan shuruucda dalka ay soo saareen annagana waxaan diyaar u nahay baaqaas inaan fulino ciidamaha ka howlgeli doono isbaarooyinka iyo dadka hormuudka u ah argareeyaan waxaa la socon doona ciidan doona qof xeeraaliye ah oo hubi doona qofkaan inuu khatar amniga ku yahay haddii uu diido hubka dhig oo darirane waxay ciidamadu amar u qabaan inay tillaab ka qaadaan ee nolol iyo geeri mid ay ku qabtaan qofkii dhinta marka dadka deegaanka waxaan rabnaa inay ogaadaan inuu yahay tuug dhintay inuu yahay dembiilo dhintay magaca dembiilaha uu leeyahay waa dembiile qofkii oo la dirira ciidamada asigoo weliba isbaaro dhiganaya ama dad walaala isku diraayo marka waxaan rabnaa inay saas ula socdaan howlgalka waxaa qayb ka naqa doona howlgal sharciga waafaqsan oo la socdo sharciga naqa doonaa waxaana qayb ka naqa doona xeelanta ciidamada qaranka sida si loo hubiyo qofka tilaabta laga qaadaya inuu yahay qofkii qaldanaa shalay ayay ahayd markii magaalo xeebeedka cadaleh ee gobolka shabeellaha dhexe laga soo saaray munaasabad weyn oo ka dhacday oo uu ka qayb galay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle cali guudlaaw xuseen imaamka beesha mudulooda imaam daahir imaam maxamuud imaam cumar iyo gobolka shabeellaha dhexe baaq nabadeed oo loogu magac daray baaqa nabadda cadale soo saaray go-aano adag oo la xidhiira colaad beeleedyada ku soo noqnoqday gobolka shabeellaha dhexe abuukardayax warbaahinta dalsan cadale
san yahay waryaheena abuukardayax saraakiil ciidan oo uu hogaaminayay wasiirka gaashaandhigga iyo sidoo kale taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo gaaray magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa halkaasi ka bilaabay kulamo la xiriira oo ay la qaadanayaan mas-uul ciidan ee ku sugan deegaanada maamulkaasi ujeedka safarka wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay ku gaareen kismaayo ayaa lagu sheegay mid lagu xoojinaya howlgallada xilligan ka socda dalka islamarkaana faray saraakiisha kala duwan ee ciidamada ka howlgala maamulka jubbaland inay bilaabaan howlgalla deegaanada ka maqan gacanta maamulkaasi looga saaraya al-shabaab wasiirkandhiga xukuumadda soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur oo warbaahinta la hadla ayaa sheegay in maalmahan ay ku sugnaan doonaan kismaayo ujeedka safarkoodan uu yahay dhiirigelinta ciidamada kala duwan ee ku sugan deegaanadaasi
waxaan nimid magaalada kismaayo waxaan u nimid aniga iyo wafdigaygaba in aan soo indhindhayno xaaladda guud ee deegaanka maadaama dalka uu ku jiro dagaal lagula jiro khawaarijta deegaankanna uu muhiim ugu yahay la dagaalanka khawaarijta waxaan u nimid in xaaladaha iyo duruufaha ka jirana aan aragno shaqooyinka aan qaban karna oo ka dowlad ahaan iyo yacni dowlad goboleed ahaan aan dhammaystiri karnana aan ka tashanno haddii ilaahay yidhaahdo waxaan rajaynaynaa mustaqbalku dhow in deegaanadani ay ka xoroobi doonaan shabaab annagoo iskaashanayno shacabkeeni iyo dowlad ahaanba gacmaha ishaysano haddii ilaahay yidhaahdo waxaan u mahad celinayaa wasiirka iyo tiimka halkaa nagu soo dhoweeyey warkeena gadaal ugu dhiman yahay haddii ilaahay yidhaahdo guud ahaan waa u mahad celinaynaa dowladda jubbaland iyo maamulkeeda iyo saraakiisha ciidamada ee halkaan waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay yidhaahdo buqco walba oo soomaali ka mid ah in cadowga laga xoreyn doono lagana tirtiri doono haddii ilaah yidhahdo
dowladaha soomaaliya ee imaaraadka carabta ayaa ka wada hadlay xiriirka dalalkaas iyo sidii soomaaliya xilligan loo garabsiin lahaa waryaheena defo ayaa ka waramaya
wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda federaalka xukuumadda soomaaliya abshar cumar hurshi ayaa magaalada budubaay kula kulmay dhigiisa wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga imaaraadka carabta sheekh cabdallah bin sayid al hayaana kulankan oo ka dhacay magaalada abuduba ayaa waxa ay uga hadleen dhacdaysidii kor loogu qaadi lahaa xiriirka ka dhexeeya dalalkooda soomaaliya iyo imaaraadka carabta waxaa sidoo kale dhinacyadan ay isdhaafsadeen fikrado dhowr ah oo quseeya gobolka iyo kuwa caalami ah ee quseeya arrimaha labada dal ee soomaaliya iyo imaaraadka carabta wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga soomaaliya ayaa ku ammaanay dowladda imaaraadka carabta inay taageero joogto ah la garab taagan tahay soomaaliya iyo shacabkoodaba isagoo u rajeeyay imaaraadka horumar iyo barwaaqo waxa uu kaloo sidoo kale xaqiijiyay in soomaaliya aada u danaynayso inay kor u qaado iskaashiga ay la leedahay imaaraadka carabta isagoona ammaanay maqaamka uu imaaraadka ku hogaaminayo heer gobol iyo heer caalami ah soomaaliya iyo imaaraadka carabta ayaa waxaa markaasi ka dhexiyey xiriir sanadihii lasoo dhaafana aada xumaa tan iyo dowladii madaxweynihi hore ee soomaaliya maxamed cabdulahi farmaajo waxay ka dambeeyna nidaamkan cusub ayaa iminka lagu xiriirinayaa imaaraadka carabta in xiriir aada wanaagsan ay wada leeyihiin
umahadsan yahay waryaheena defow shir ay ka qayb galeen wasiiro ka tirsan xukuumadda dowladda soomaaliya sidoo kale maamul goboleedyada dalka ayaa ka dhaca muqdisho waxaana looga hadla caawinta dadka soomaaliyeed wariyaheena maxamed iidle ayaa ka waramaya dabaaldegga toddobaadka sanadguurada saddexaad ee barnaamijka baxnaan oo ee ilaalinta bulshada oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda soomaaliya waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda soomaaliya wasiirada warfaafinta qorsheynta iyo waxbarashada ee xukuumadda soomaaliya wakiilo ka kala socday bangiga adduunka midooda yurub iyo wadamada saaxiibka la-a soomaaliya iyo qeybaha kala duwan ee bulshada fardoose axmed cabdi oo ah agaasimaha mashruuca baxnaano ayaa sheegtay in barnaamijkan oo diiradda saaraya dhiirigelinta qoysaska danyarta ah ee gobolada dalka ku nool uu noqday taabagal mashruucan waxyaalaha ay ku qabtaan haddii la fiiriyo waxyaalaha ugu waaweyn oo ay maanta wax ku qabtaan oo mise lacagtaasayta la siinaayo waxa ay dadka beneficiariiska mise dadka aanu gaarno waxay inoo sheegeen inay cunta ku gataan waxbarashada ilmahooda ugu darsadaan dhaqaalo ku samaysteen business yaryar ay ku bilowdaan iyo wax la mida marka runtii maanta natiijo weyn ayaanu gaarne waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in aan kusii soconno saan dadkeena nugul aan u gaari lahayn saysan uga soo barakicin meelaha ay joogaan xoolodhaqato hadday yihiin beeraley hadday yihiin inay meeshooda joogaan aanu ku gaarno dowladdana ay ku gaarto runtii haddii la fiiriyo meesha aan hiigsanayno waa dadka horta in aysan soo barakicin kow labo dadka inay dhaqaalo isku filan ay helaan waxbarasho ilmahooda u darsadaan caafimaad maxaanku idhaahdaa goobahooda ay ku helaan iyo wax la mida wasiirka wasaaradda qorshaynta ee xukuumadda soomaaliya maxamuud cabdiraxmaan beene beene ayaa isna madasha ka hadlay anoo magaca dowladda ku hadlaya waxaan rabaa inaan idinku hambalyeeyo aad iyo aadaan idinka mahad celinaya waa guul iyo sharaf aan idinka tagay aadaan umahadsantiin reer baxnaano reer wasaaradda shaqadii arrimaha bulshada asalaamu calaykum raxmatullah wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda soomaaliya biixi iimaan cige ayaa ka hadlay muhiimadda uu barnaamijkan bulshada u leeyahay waxaana uu si gaar ah uga hadlay nooca dadka ee sida gaarka uga faa'idaystay barnaamijkan sida laga warqabo barnaamijka baxnaano waa barnaamij runtii aad u ballaadhan oo dhammaan gobollada inta badan deegaanada soomaaliyeed ka howlgara min saylac laga soo bilaabo ilaa kismaayo waxaa runtii barnaamijku uu taageero gaadhsiiyaa dadka nugul ee soomaaliyeed oo ay saamaynta ku yeesheen runtii abaaraha iyo maxaanku idhaahdaa aafooyinka dabiiciga ah sida fatahaadaha daadadka ayaxa abaaraha dadka nugul runtii marka dhibaatooyinka duruufaha noocaasee ka dhasha isbeddelka cimiladu ay ku dhacaan dhibaatooyin waaweyn oo maciishadda iyo noloshooda la xidhiidha ayaa soo gaadha si dhibaatooyinkaasi runtii aanay u naafaynin ayaa waxaa barnaamijkan loo qaabeeyey inuu siiyo taageero lagama horaan ah ama lagama maarmaan ah si ay ugu adkaystaan dhibaatooyinka iyo aafooyinkaas marka barnaamijkan waxaa runtii ka faa'iidaysta dad fara badan oo soomaaliyeed oo qaybaha kala duwan ee bulshada ka mid ah carruurta hooyooyinka ay ugu culus yihiin ayaa runtii faa'iide ka hela ugu horrayn wuxuu barnaamijku ku bilaabmay laba boqol oo kun oo qoys oo soomaaliyeed inay ka helaan taageero joogto ah oo maciishadooda iyo noloshooda runtii gacan uu ka geystaa barnaamijku markii ay dhaceen fatahaadaha iyo ayaxii iyo maxaanku dhahdaa abaarahan hadda dalku la tacaalayo intabana waxaa runtii barnaamijku uu kordhiyey taageerada uu siiyo dadka soomaaliyeed ilaa iyo hadda dad ku dhow shan boqol oo kun oo qof ayuu taageero gaadhsiiyey si ay runtii ugu adkaystaan aafooyinka dabiiciga iyo dhibaatooyinka bulshada ah tira ahaan si guud haddii loo eego dadaan ka yarayn saddex milyan oo qof oo soomaaliyeed oo ah dadka danyarta ah ee ku kala nool deegaanada soomaaliyeed ayaa runtii faa'iido ka helay oo taageero ka helay toosa waa barnaamij runtii wax ku ool leh wuxuu sidoo kale barnaamijku qayb ka yahay sidii kor loogu qaadi lahaa adeegyada bulshada oo ay ka mid tahay waxbarashada iyo adeegyada caafimaadka meelaha uu barnaamijka runtii laga fuliyo waxaa la isku xidhaa daryeelka bulshada oo baxnaana wado iyo adeegyada caafimaadka tusaale ahaan qoysaska ka faa'iidaysta barnaamijka baxnaano waxaa runtii ay si weyn uga qayb qaataan ka faa'iidaysiga waxbarashada adeegyada waxbarashada ee deegaanada ka jira iyo guud ahaan adeegyada caafimaadka ee deegaanada ka jira marka qayb weyn buu runtii ka qaataa barnaamijka sidii kor loogu qaadi lahaa
warka subaxee raadiyo dalsan ayaad dhegaysanayseen guud ahaanba inta ayaan kusoo afmeeraynaa subaxnimadan warka aad ka dhegaysanayseen raadiyo dalsan anigoo mahad nuura ayaa idinla socodsiinayay maxamed xusnin uu farsameynayay mid lamid intaa kulmi doono nabadgelyo
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa talal hel